إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah hal qof ayaa ku dhintay rasaas lagu furay xaflad aroos oo ka dhacaysay degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey dhulalka muslimiinta ee kenya haysato sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay iskoyska banaadir ee magaalada muqdisho gaari ayaa ciidanka dowladda federaalka looga gubay waddada xiriirisa afgooye iyo wallaweyn qof soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika kulan muhiim ah ayaa wilaayada bakool ku dhex maray waxgaradka beesha hadamo iyo maamulka wilaayada howlgal ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka iyadoona qaraxyo ay ka dhaceen muqdisho iyo baydhabo waxaa degmada tiyeglow ee wilaayada bakool ka dhacay kulan lagu bogaadinayay jabkii gaaray ciidanka liyu booliska dad ka qaybgeli lahaa doorashada kenya ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddankaas warka dibaddana ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda maali ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan qof ayaa ku dhintay rasaas lagu furay xaflad aroos oo ka dhacaysay degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud cali aadan xasan ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya deegaanka qoolaali oo dhaca duleedka degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in nin hubaysan uu deegaankaas ku rasaasiyey dad shacab ah oo ku sugnaa goob ay ka socotay xaflad aroos ah rasaasta uu ninkaasii furay ayaa waxay sababtay khasaaro isugu jiro dhimashooyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed goobjoogayaashu ayaa waxay sheegeen in hal qof uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay arrintan dadka xog ogaal ku ah ayaa waxay tilmaameen inay la xidhiirto maseer iyo xifaaltan ninka wax rasaaseeyey ayaa saluugsanaa gabadha la mehersaday uu arooskeedu socday taas oo isagu doonayay inuu gursado caabudwaaq ayaa waxaa aad ugu badan dhacdooyinka noocan ah bil walbana waxaa ka dhaca dil bareer ah oo loo geysanayo shacabka iyadoo ciidamada halkaas jooga qudhooda ay bulshada ku dhex dagaalamaan sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay iskoyska banaadir ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan waxaa soo jeedinaya zakariye cumar howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen maanta iskooska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu dilay nin magaciisa lagu sheegay maxamed cabdulaahi cusmaan oo ku magac dheeraa garas ahaanee sargaal ay darajadiisu gaarsiisan tahay gaashaanla sare oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ninkan ayaa ahaa mid dhibaatooyin xooggan u geystay shacabka reer muqdisho iyadoona uu dilal bareer ah u geystay qaar ka mid ah shacabka reer muqdisho kuwaas oo meydadkooda uu soo dhigay waddooyinka qaar ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhanka gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan qarax ka dhacay deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose in ciidamada dowladda federaalka looga gubay gaari booyad ah oo ay lahaayeen iyadoona qaraxaasi uu dhaawacyo ka soo gaaray afar askari oo ka mid ahaa askarta dowladda federaalka isla gobolka shabeellaha hoose qarax ka dhacay maanta gudaha degmada jannaale waxaa ku dhintay hal askari oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka iyadoo sidoo kale ay dhaawacyo ka soo gaareen saddex kale dhanka kale faahfaahinno ayaa laga helayaa weeraro madaafiic ah oo maalmo ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xere ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka ceelraamu ee hoos tagta degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera kabtaankii hogaaminayay ciidankii ku sugnaa xerada ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay hoobiyaashii lagu garaacay halkaasi halka hal askarina ay gacanta uga go'day waxaana intaa dheer oo gebi ahaanba gubtay teendhe ay ku jireen saanad ciidan oo isugu jiray hub iyo agab kale oo militari sidoo kale habeenkii xalay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen goob loo qabanqaabinayay in doorashooyin ay ka dhacaan oo ku taala deegaanka waraabiyo ee magaalada mandheera ee gobolkaasi dadkii ku sugnaa halkaasi ayaa goobta isaga firxaday waxayna mujaahidiinta miina ku xidheen mid ka mid ah guryihii lagu waday in doorashooyin lagu qaban doono miinada ayaana gebi ahaanba waxa ay burbur xoogan u geysatay dhismahaasi dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla habeenkii xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka liila ee ku yaala degmada ceelqaaluw ee gobolka mandheera waxaana la xaqiijiyey in tiro baalootooyinka r b g-ga ah ay gudaha u galeen xerada iyadoona ay holceen qaar ka mid ah teendhooyinka ciidamada kenya uga dhisnaa halkaasi qof soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka koonfur afrika wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay dil loo geystay muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka ku ganacsada dalkaas dilkan ayaa dhacay maalintii shalay waxaana loo geystay ganacsade soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay cabdinaasir ganacsadahan ayaa xilliga dilka loo geysanayay ku sugnaa gudaha dukaankiisa waxaana dilka kadib kooxdii burcad ahayd ay dhac u geysatay dukaankiisa mid ka mid ah soomaalida ku ganacsada waddankaas islamarkaana ku sugnaa goobta uu dilku ka dhacay ayaa sheegay in kooxa burcad ah ay muwaadinka soomaaliyeed tooray uga dhufteen qaybaha sare ee jirkiisa islamarkaana uu dhaawac ahaan mid ka mid ah isbitaallada waddankaas ugu geeriyooday marar badan ayaa ganacsato soomaaliyeed lagu dilay waddanka koonfur afrika kulan muhiim ah ayaa wilaayada bakool ku dhex maray waxgaradka beesha hadamo iyo maamulka wilaayada maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo gabagabeynayey kulan ay dooro berber socotay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo beesha hadame ee degta wilaayadaas ayaa waxay ka dhacday deegaanka garasweyne ogaasyada iyo malaqyada beesha hadame ayaa waxay dowradan ku qaateen duruus kala duwan iyadoona kulanka looga hadlay arrimo kala duwan ugu horeyn malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ah malaaqa beesha hadame oo munaasabada ka hadlay ayaa beesha usoo jeediyey inay ka qayb galaan halganka ka socda dalka
ilaahagina abuuraday adduunyadana shaani usi daanteenkaase usuna amarana si amarkiisana si sembere niona sadhabe an qaadana anka ka shaldhe anka shashaldhiina anka shalhirin haga an hiilanoy meelwelba la roog haga arade maylenka hiilode afalenka hiilode naf o goobtalijalenka hiilode maalalenka hiilode kolay dagaalka gee ka socda maalin walbaan nin sheego hagee waliba oo dagaal gee ka socda farloceen sada salaado oo kale isan dhan ogsanteen marka haddii dagaalgalinku dhiib galna mayle nagade lan waajibku tan may nagadaayo ikhwaani aysaad la naganay cadowka koowaad oo geeka dadka muslimiinta eleeyin ilaahay subxaana wa tacaala kii cadow aanka sheegay gaalaha tiw gaaladaas taase walaalayaal halan diyaar garoowey halan diyaar garoowey intaasi kadib ogaasyada iyo malaaqyada beesha hadame ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowlada ku qaateen dowr meel badan taabadaas yana niin gobodii oo kheere walaaya islaamka niin goboti kutaabeena niin akhrii wali kumadhaayey nambar kohra waa kilayho bari wali antaniin fedheeday sheekho oo ilmu qira'aati dadku sahaw faataday dadku sahaw nuddigay dadku sahaw marlamaa walinha niinkijiye tafsiirka qur-aanka kariimka ee fakarkan doorooyinkan kolba dadaa waliba waa ku dambooye dadaha balaawi dadkii fakarkaas gee hor ha ku ballaawadi ilaahay mayn ku rajayaane maalinta aakhira maalinta qiyaama ani ilaahay miisanshoo aakhiranka kaba janan anka abaalgud fakar eedan faylahayti ee tankala walaalayaal mayan mahadnagaane walaayada gobolka oo anka horreeyey sheekh cusmaan ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada soo xirayey ayaa dardaarano u jeediyey ogaasyada iyo malaaqyada beesha marxaladda haddaha cusboonaati oo ah dagaalka jihaadiga hordhaanbalka jaray hadda haddan dhinagu markamay liyu booliskii iyo dalis haayo oo marka ilaahay subxaana wa tacaalaana jab wiinka riday sida wada dhiigaseen ama wada fiirsadaaseen oo bakhtiyadii gaaladii oo murtadiinta liyu boolis meel ka sadeedsanay ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta nasri guuriya ku sii mayna lambaahanya insha allahu tacaala yaanoo fursada ku faa'iidaysadoo qadiidaasiya ee marka may waa in cadowga marka dhagartis laku digtoonaado laku feejignaado oo marka may waha insha allahu tacaala landhiil qaado adowgaas qaabkeena isku difaac fadi waxyaabaha dhibaatooyinka usijeysadaa ay ogsantiin insha allahu tacaala in lankahoo dadka maaragtay laku buraarujiyo gaar ahaan qodobkaasna dardaarma fadi insha allahu tacaala wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa marar badan sidan oo kale kulamo ula qaadatay qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada iyagoona ka wada hadlay arrimo muhiim u ah beelahaas howlgal ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka iyadoona qaraxyo ay ka dhaceen muqdisho iyo baydhabo banaadir howlgal qorshaysan oo ay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda xaawa casir ee degmada kaaraan waxa ay ku dileen askari istaaf u ahaa xildhibaan cismaan xaadoole waxaana askarigaas lagu magacaabi jiray yaxya cali cabdulle oo ku magac dheeraaganay isla banaadir waxay mujaahidiintu xalay labo qarax la beegsadeen xarunta c i d da ee ku dhow iskoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale xalay qarax la beegsaday fariisinaya askarta dowladda federaalku ku lahaayeen agagaarka isbitaalka digfeer ee degmada hodon dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buulajiima ee magaalada baydhabo waxayna mujaahidiintu la wareegeen gacanku-haynta xerada iyagoo askartii halkaas ku sugneed ka soo furtay agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah waxaa degmada tiyoglow ee wilaayada bakool ka dhacay kulan lagu bogaadinayay jabkii gaaray ciidanka liyu booliska mar kale iyo maxamed ciise weeraradii isxigxigay oo ay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku ekeeyeen saldhigyada ciidamada liyu booliis ay ku lahaayeen deegaanada yeed iyo caato khasaare xooganna halka lagu gaarsiiyey ayaa waxaa isa soo taraya dadka bogaadinaya weeraradaasi degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku biiraysa meelaha sida weyn looga soo dhoweeyey weeraradii lagu laayay maleeshiyaadka liyu booliis ee xabashada etoobiya ay samaysteen kuwaasoo gaboodfal iyo gumaad kula kici jiray dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed qof kasoo qaybgalay kulanka lagu bogaadinayay weeraradii ka dhacay yeediyo caato ayaa gabay ku cabiray may baa lahaa fadnaaw aadaa la aadaa wali ada fagfaglay gurto fatuuru lay fuullo fudad lay sheegato araad ilaahay lay fasaadidoba fasiilooy mujaahidiinga iyo fursaantii allaah ya faruntaha kii weerareen allahu akbar aake fodhisaben madii maaragtay fadhiisimadii walfaankarkari lakagodi lakaalay ad ofar fadhiidi kiinka kooyeen aake fodhisaben hakii foorareno farta kiin dhowjeen fanqalle ii foolka ii faruurta habatyo kafu faruureen aan hadda fiidiya ku fiirsadoohaye waana ka faraxsanaa ilaahay faradaasle alxamdulilah allahu akbar sidoo kale qaar kale oo bulshada ka mid ah ayaa iyagana waxay yidhaahdeen may eedan ka faraxsanaaha ee sida nayu bolis liingali oo xitaa dadka berjeyba madajo ankajarn amada nayu bolis ase la weelo kora an liin lahayn ee gaalaada baarqobje hay ridida haa anka cululusay hay qaabka liingaliya eedanka faraxsanna mayba eedii eedan bogaadiyey dagaaladii kudhay caati iyo yeed oo la kaxasoogi gaaladii liinkasaayi new bolis unuun ankasaadna fadnaaw farinji allah kabiya ilaahay halinkooma ku reebo marka mayba eedanka faraxsanaa gaaladaas dhammaashadiya allaha dhammaaye walidhammagna allaha dhammaaye mayba laha ummadda muslimiinta soomaaliya meelba roogda ini ilaahay subxaana wa tacaala diintii liinnusrayo liingargaaro liinka ciidamada liyu booliis ayaa jab xoogan kala kulmay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana arrintaasi laga soo dhoweeyey in badan oo ka mid ah gobollada dalka dad ka qaybgeli lahaa doorashada kenya ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddankaas haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa sheegaya in shil khasaare geysta uu ka dhacay gobolka mandheera ugu yaraan saddex ruux ayaa la sheegay inay geeriyoodeen halka tiro kalena dhaawac soo gaaray shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaarilan ruusel ah kaas oo ay dadkan saarnaayeen deegaanka teese raamo oo hoostaga degmada mandheera ayuu ka dhacay shilkan dadka shil ka galay ayaa wararku sheegayaan inay doonayeen ka qayb qaadashada waxaa loogu yeeray doorasho lagu wado inay ka dhacdo dalka kenya iyo guud ahaan gobollada n f d ee ay soomaalidu degto marka laga yimaado dhimashada saddexda ruux waxaa sidoo kale dhaawac soo gaaray toddoba ka mid ah dadkii gaariga saarnaa kuwaas oo loo qaaday isbitaal si loola tacaalo xaaladooda caafimaad dadka gaariga la socday ayay wararku sheegayaan inay si gaara ugu socdeen magaalada takaba oo ay rabeen inay berri halkaas ka codeeyaan maadaama doorashada loo calaamadeeyey in berri oo talaado ah la qabto waddanka kenya iyo gobollada ay gumaysataba waxaa ku badan shilalka noocan ah kuwaas oo sannad walba galaafta nolosha dad fara badan halka warkaas aad kala socotaan oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda maali ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas wararka ka imaanaya dalka maali ayaa ku warramaya in toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda maali ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen laba weerar oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta iyo waqooyiga dalkaas sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska booliska ee xukuumadda bomaako shan askari oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay halka saddex kalena lagu la'yahay weerar dhabagal ah oo lala beegsaday kolonyo ciidan ah oo ku socdaalaysay tuulada sona oo u dhow halkay iska saaran yihiin wadamada burkina faso iyo maali sidoo kale afar askari oo ka tirsanaa ciidanka milatariga maali ayaa ku nafwaayey tiro intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen weerar xooggan oo ay rag hubaysan la beegsadeen fariisin ciidanka maali ay ku leeyihiin deegaan hoostaga gobolka gaawe ee dhaca waqooyiga dalka maali sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka milatariga dalkaas ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan cusub ee lagu naafeeyey askarta maali balse marar badan ayaa weeraro nuucan ah oo ka dhacay gudaha dalkaas waxaa sheegatay mas-uuliyaddooda jamaacada nusratul islaami walmuslimiin ee ka tirsan faraca alqaacida ee maqribul islaam warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa